bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun man araada gaswat fawaraa bigayriha wman axaba alkhuruuja yowma alkhamiis baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man araada qofkii doonay gaswatan duulaan fawaraa ku tabaystay bikayrihaa iyada keyrkeed bidikri hayrihaa ayb keyrkeed ku tabaystay waman axabba qofkiiiyo waman axabba qofkii jeclaystay alkhuruuja bixitaan yowma alkhamiis maalinta khamiista uu baxo ayb waraa ay satara waaye yani wuxuu ku qariyey watustacmalu fii idhaari shayin maca iraadati gayrihi waxaana loo isticmaalaa shay in la muujiyo iyadoo keyrkiis loo jeedo shaygaas ayb wa asluhu min alwaryi weeyaan ayb wahuwa maa yujcalu waraa'a alinsaani ayb waxa qofka gadaashiisa la yeelo lianna man waraa bishayin kaannahu jacalahu waraa'ahu qofku markuu shay ku xeeladaysanaya ama uu ku tabaysanayo kaannahu gadaal inuu qofka gadaashiisa inuu yeelay oo kale ayay la mid tahay ayb siyaabo kalena marka dabdigooda culamaa u luqa way sheegeen macnaheedana marka sidaas ayay tahay labada marka tarjamada laba gees ayay leedahay gees waxa ay tahay qofkii qhaswo iyo duulaan aaday u baxaayo oo keyrkeed ku xeeladaysto sida ugu xeeladaysanayana waxay tahay meesha uu u socdo ma ahane meelaha kale akhbaarteeda iyo ayuu raaraadinayaa si cadowga uu u socdo markaa isagoo kaafila uu ugu tago ayb oo marka uu u socdo waqooyi oo kale wuxuu wareysanayaa ama uu sheekadeeda badinayaa koofur ayb si qoladii uu u socday iyagoo dagan oo aan iska jirin markaa uu uga kor dhaco geesta labaad ee tarjamada waxa ay tahay waman axaba alkhuruuja yowma alkhamiis bixitaanka maalinta khamiista la baxayo sunnanimadiisii ayuu ka hadlayaa ayb towriyaduna marka been ma aha ee qofkii fahamkiisiiyaa meel kale aadayaa ee qofkii hadda fahamkiisu inuu meeshaad rabto un inuu aadana hadalka runnimadiisa shardi uma aha ayb markaa qofka xeela towriyada samaynaya been ma sheegayo laakiin hadda waxaa loo baahan yahay iyada laftirkeeda qofku hadduu towriyada badsado bilaa daruuro iyo bilaa xaajo haddii uu towriyada badiyo waxaa laga yaabaa inuu ku dhibo hayruhu taasoo kale marka lama ogola midda beenta ah ee iyadu towriyadana sideeda been maba ahanba qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr qaala xadaanii leyd marka yaxya bnu bukayr waa iqa xadiidkiisa can maalik tukullima fiiha laakiin bukhaari marar badan sida aan sheegnay leyt unbuu marka ka soo saar ayaa sheekh ugu ah axaadiidta bukhaari ku sugan oo yaxya bnu bukayr uu leeyahay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanii leytu can cuqaylin wa huwa cuqayl bnu khaalid alayli can ibni shihaabin qaala ahbaranii cabduraxmaan bnu cabdillaahi bni kacbin radia allaahu canhu wa kaana wuxuu ahaa cabdiraxmaan qaa'ida kacbin kacab kiisa hogaamiyo min baniihi caruurtiisa xaal uu ka mid yahay qaala waxa uu yii markuu indhabeelay yani uu kacab ayuu hogaamin jiray qaala waxa uu yidhi samictu kacba bna maalik xiina takhallafa can rasuuli illaahi sal ll ly slam nebigaan maqlay buu yidhi markii kacab yani waxaan maqlay kacb bnu maalik markii uu nebiga kadib maray tabuuk dagaalkii tabuuk waayee walam yakun rasuulu llaahi sal ll ly slam nebigu ma uunan ahayn buu yidhi yuriidu gaswatan duulaan inuu rabo ilaa waraa bikayrihaa keyrkeed ayuu ku tabaysanayey ayb marka ilaa waraa bikayrihadaas weeyaan tarjamadii xadiidka meesha iska mudaabaqaynaya qaala xadaanaa axmed bnu muxamed huwa axmed bnu muxamed almacruuf bibni mardaweyhi weeyaan abulcabaas asimsaar ayaa la yidhaahdaa qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa yuunus عن الزهري هو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وxuu ahaa qلmaa inay yarayd yuriidu inuu doonayo qaswatan duulaan duulaanka oo yaqsuuhaa ou duulo ilaa waraa bikayrihaa keyrkeed buu ku xeeladaysanayay ku tabaysanayey xataa kaanat qaswatu tabuuk ilaa dagaalkii tabuuk ay u dhacay fagazaahaa rasuul yacnii xataa kaanat ay waqcad waa qaswatu tabuuk kaana taamo waa hadda qabar ma loo sugayo marfuucay ku gaabsanay fagazaahaa rasuulu llaahi sal l slama nebiga ayaa duulay fii xarin ayuu ku duulay tabuuk markuu u socday kulayl shadiidin daran oo adag wastaqbala safaran safar ayuu qaabilay baciidan aad u dheer wa mafaasan dhul bahgooye ee lama degaan ah wastaqbala qaswa caduwin cadow duulaankiisa ayuu qaabilay oo u jeestay cadowga oo katiirin fara badan fajallaa lilmuslimiina amrahu nebigu wuxuu u feyday muslimiinta arrinkiisa iyo waxa uu u socdo liyata'ahabuu si ay ugu diyaargaroobaan uhbata caduwihim cadowgooda diyaargarowgiisa wa akhbarahum wuxuuna ugu warramay biwajhihi hortiisa alladii wejiga oo yuriidu uu doonayo yacnii macalushaahidka waxaa weeyaan meesha wuxuu ka rabaa nebigu waxaa yarayd inuu duulaan tago ilaa waa xeeladaysanaya oo waa tabaysanaya marka laga reebo dagaalka tabuuk oo dagaalkii tabuuk nebigu cadow fara badan ayuu qaabilayey safar dheer ayuu qaabilayey dhul lama degaano fog ayuu ayaa ka horreeyey dadka si caadiya ugu qayaxay oo ugu sheegay ayb wacan yuunus can الzuhriyi qaala akhbaranii cabduraxmaan bnu kacb bni malik ana kacba bna malikin radia allahu canhu kaana yaquul laqalamaa kaana rasuulu llahi sal l slam waxaa yarayd nebigu inuu ahaa yakhruju inuu baxaayey idaa kharaja marka uu baxaayo fii safarin safar ilaa yowma alkhamiisi ma ahni maalin khamiis unbuu baxayo markaa sababteedu maxay ahayd de sababtu waxaa weeyaan nebigu sidaabuu yeelay bacdi riwaayaat baa waxay tilmaamayaan nebigu inuu yidhi sal l slam buurika liummatii fii bukuurihaa yowma alkhamiis ummadeyda waxaa loo barakeeyey kallahaadda maalinta khamiista ay ka lahaan waana xadiid daciifa buu yidhi ibnu xajar xadiidkaas huwa xadiidun daciifun akhrajahu طabaraaniyu min xadiidi nubayq ayb ibni shariid ayb meeshaa markaa dacfi baa xadiidkaa ku jiro laakiin muwaadabada iyo daa'imitaanka nebigu uu daa'imay inuu khamiista safro macnaheedu maahan inaan maalin kale la safri karin oo maalmo kalena nebiga sala allahu calayh waali wasalama waa safray oo axaadiidta qaar waxaa ku imaan doonto annahu kharaja fii bacdi asfaarihi yowma sabti nebiga safaradiisa qaar maalin sabti buu safray marka maalin walba qofka waa safri karaa laakiin khamiista u badnaa nebiga sal l l slam inuu safarka u baxo ayb ayb qال xdثnي cبداللhi بن محمد وهuو الجuعفiي qال xdثna هiشhاaم qال أخبرnaa معmر عن الزهرiي عن cبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أbيه أن النبي صلى اه عل سلم خرجa يوم الkhميiس ayuu baxay في غزوة تبوك وkaana يحب wuxuu jeclaa أn ykhرجa inuu baxo يوم الkhميiس maalintaa khamiista inuu baxo ayuu nebigu jeclaa ayb duruqdan oo dhan marka wax mucallaqa kuma jiro kulligeed waa duruq marka iyadu mawsuul mawsuulo wada ah ayb ee riwaayada hore marka cabduraxmaan ibni cabdillaahi bni kacb ibni maalik tan dambeo maalinta khamiista iyo ka hadlaysana waxaa weeyaan cabdالرحmaan بn cabdالlaahi bni kacb bni malik wuxuu ka warinaa can camihi cabdالرaحmaan bni kacb bni malik ilaa wuxuu ahaa cabdالرaحmaan bni cabdالlaahi bni kacb bni malik riwaayada dambena maxay iyay ka imaaneen cabdالرaحmaan bni kacb cabdالlahi bnu kacb iyo cabdالرaحmaan bin kacb ayaa isla dhasheen baabu اlkhuruuji bacda الظuhri bixitaankii xukunkiisa cadayntiisiiba uu baab yahay bacda ظuhri la baxo duhurka kadib qال xdثna سلyman بن xرb whuوa أbu أyوب الواaشحiي qال xdثna xmاad بن زaيد عن أyوبa عن أbي qلاaبةa عن أنس رaضي الله عnه أن النبy slى الله عليه ولي وسلم صلىa bالmadينةi madiنة ayuu ku tukaday aلظhر duhurkii buu ku tukaday arbcan afر ragco xaal uu yahay waalcasra casarkii bidilxulayfati buu ku tukaday rakcatayni laba ragco wa samictuhum waan maqlay buu yidhi yasrukuuna bihimaa jamiican iyagoo xaj iyo cumradii ku dhawaaqaayo yasrakuuna bihimaa jamiican iyagoo markaa ku dhawaaqayo xajkii iyo cumradii labadaba tarjamadan marka macnaheedu maxay tahayna xadiidka dhahayo allaahuma baarik liummatii fii bukuurihaa ilaahu ummadayda u barakay ka lahaadda macnihiisu maahan yacnii ka lahaad keliya in lagu baxo inay waajib tahay oo qofku hadduu doono yacnii wuxuu bixi karaa bacda duhur haddii ay ka lahaaddii u suuroobi weysay bacda duhur haddii uu baxana qalad ma samaynin ee ka lahaaddu barakada waxay u leedahay waxay tahay waa waqtu nashaad qofku markuu safarku uu subaxii hore uu baxo xoogaa qabow way tahay isagoo hurdo ka soo kacay ma daalayo dhibaato ma dareemayo laakiin hadduu duhur safar galo xoogaa irhaaq baa ku jira maahane hadda wax la reebaya ma aha baabu lkhuruuji aakhira shahri bishii aakhirkeeda bixitaanka la baxayo xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay yani bisha aakhirkeeda in la baxo la safro meeshaana marka wuxuu u tarjamayaa imaamu albukhaari carabtii jaahiliyada ayaa iyagu waxay aaminsanaayeen bisha aakhirkeeda haddii laga baxo dhibaato inay dhacayso waxaas marka nebiga sal ll cl slam isagii taa ayuu marka diiday bil aakhirkeed inuu baxay xadiidkiisii ayuu keenayaa marka imaamuulbukhaari waxaas marka tadayurkaas iyo baasaysigaasna wax wax ka jira inaynan ahayn soomaalida laftirkeeda waa dhici kartaa inay qabaan arbaca mugdi u dambays iyo waxbay dhahaan maa arbacada lama safro iyo markay mugdi u dambays tahay iyo waxyaabahaas marka waa maqli jirnay waxyaabahaasuu marka isduuduubayaa meel ku dhigaya وqاaل qرyب عن بن عabاaس رaضي الله عنهma انطلق النبي sى اه عل وسلم من المdينة نبga mdينة ayuu ka baxay لخمس baqيina min diلqacdة شaن markay ka harsan tahay diلqacdة وaqadima makta maka ayuu soo galay لأربaci layaaل أفر habeen khalowna iyadoo ay ka tageen min diلxija marka marka laleey لمس baqيina in markaa la geliyo shardi oo la yidhaahdo in tamati shahru haddii bisha ay dhammaystirnaato soddon iyo kow ku dhammaato ee yani waxaan ujeedaa soddon ay ku dhammaato ile labaatan iyo sagaal iyo soddon waxay ku dhammaanaysa lama garanayo ayb marka inay afar ka dhinnayd inay shan ka dhinnayd lama oga ayb ayb meeshaa marka waxuu ku tusayaa bishii dulqacda ee innaga aan siditaalka u naqaano oo shan maalmood ka dhiman ayuu nebigu safar galay bil aakhirkeed soo maaha marka waa la safri karaa marka qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can yaxya bni saciid can camrata binti cabdiraxmaan annaha samicat caaishata radia allahu canha taquul kharajnaa maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la baxnay lihamsi layaalin baqiina min dilqacda shan maalmood marka ay ka harsan tahay dilqacda walaa naraa mana ra'yiyeynaynin oo ma aanan malaynaynin ila alxaja unbaan malaynayni yacni xaj keliya in lagu dhawaaqayo kitaabulxajaan kusoo marnay siday ugu maleeyeen waxay tahay iyagu waxay yaqaaneen keliya xaj keliya in la xirto ile cumradan oo bilaha xajka dhacaysa waxaa ma aynan aqoonin marka sidii hore unbaa may wax ku socon doonaan bay u malaynayeen falamaa danownaa min makata maka markaan kusoo dhowaanay amara rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun qofkii hadyi maciisa ounan ahayn idaa daafa bilbeyti kacbada hadduu dawaafo wasaca bayna safa walmarwa an yaxila qaalat caaishatu fadukila calaynaa yowma naxri waxaa naloo soo geliyey bilaxmi baqarin hilib lo-aad faqultu maa hada qaala naxara rasuulu lahi sal slam can aswaajihi ayuu ka gowracay qaala yaxyaa fadakartu hada alxadiida lilqaasim bni muxamed faqaala atatka wallaahi bilxadiidi calaa wajhi xadiidka sidiisii bay kuula timid xadiidkan mar kitaabuulxaj uu nagu soo maray maxalushaahidka hadda aan ka rabnaa waxa ay tahay un keliya nebigu inuu shan maalmood iyadoy ka dhimantaha bil aakhirkeed inuu safray baabu lkhuruuji fii ramadaan bixitaan la baxo xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay fii ramadaan ramadaan la safro oo la baxo ayb marka qofkii isaguna halkan wuxuu tarjamadan u samaysanayaa dadka qaarkood baa karaaha iyo arkayo ramadaan in la safro karaaha iyo waxaa u arkaayo karaahadaas inaynan wax weyn ahayn buu sheegaya qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanii الzuhriyu can cubaydillaahi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kharaja الnabiyu sal ll slm fii ramadaan nebigu ramadaan ayuu baxay fasaama waa soomay xataa balaqa alkadiida ilaa uu meeshaa gaaray afdara waa afuray markaa yani waxaa laga wadaa markii maalmahaas oo dhan waa soomaye waa soomayey isagoo safar ku jiro meeshaas markii uu gaaray markaas ayuu soomka joojiyey wixii ka dambeeyey meeshaa macnaheedu maahan inuu intuu madiine ka soo safray isagoo sooman markuu meesha kadiid maraayey isla maalinkaas inuu afuray ma laga wado maka iyo meeshaa kadiid baaba wa madiine iyo kadiid baa wax badan isku jiraan macnuhu waxaa weeyaan maalmahaas oo dhan jidka waa ku soo soomayey rasuulka sal l slam markuu meeshaan soo gaaray ayuu wuxuu bilaabay inuu afuro si uu fatxu maka duulaan iyo waxaas uu iskugu diyaariyo oo uu quwo ugu yeesho ayb macnaha marka xadiidka sidaas maxalushaahidka marka tarjamadaada waxaa laga rabaa ramadaan in la safri karoo la bixi karo ayb qaala sufyaanu qaala zuhriyu akhbaranii cubaydullaahi can ibni cabaas wasaaqa alxadiid baabu tawdiici sagootintii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay dadka musaafiriinta in la sagootiyo sagootintu marka laba macnay leedahay oo marna ninka safraaya isaga laftirkiisaa dadka sagootinayo marna isagaa loo imaanayaoo la sagootinaya labadaba baabka waa u baabka wa qaala bnu wahbin ibnu wahb waxa uu yidhi cabdullahi ibnu wahb almisri wahuwa imaamun faqiih qaala akhbaranii camrun huwa bnu اlxaarif almisri can bukayrin can sulaymaana bni yasaari can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal bacaanaa rasuulu llahi sal slama fii bacin ningan sulaymaan bnu yasaarna wuxuu ka mid ahaa alfuqahaau sabca fuqahadii madiine taabiciinta fuqahaau sabca la dhihi jiray buu ka mid ahaa waa mowla maymuuna radia allahu canha can abi hurayrata radia allahu canhu annahu qaal bacaanaa rasuulu llahi sal l slam nebiga ayaana diray fii bacin ilaalo ayuu nagu diray dhexdeeda faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi in laqiitum fulaanan wafulaan wa fulaanan hebel iyo hebel haddaad la kulantaan lirajulayni laba nin min qurayshin reer quraysh ka ahaadeen samaahumaa uu magacaabay faxariquuhumaa binnaar dab ku guba buu yidhi nimankaas qaala waxa uu yidhi uma ataynaahu waanu u nimid nebiga nuwadichu annagoo sagootinayno xiina aradnaa markaan doonnay alkhuruuja bixitaanka dhaqaaqitaan markaan doonnay ayaan u nimid si aan u sagootinno hadda marka waa musaafirkii baa wax sagootinaya sooma aragti tawdiici macalushaakii meesha faqaala waxa uu yidhi innii kuntu amartukum anigu waxaan idin amray an tuxariquu fulaanan wa fulaanan binnaar hebel iyo hebel inaad dab ku gubtaan wa ina annaara dabkuna laa yucadibu bihaa kuma cadaabo ila allah allah unbaa wax ku cadaabo dab qofku marka inuu dab wax ku cadaaba ma aha oo uu dadka gubo fain akhadtumuuhumaa haddii aad qabataan labadaas nin faqtuluuhumaa dila un ayb tarjamadii xadiidku marka way is leeyihiin oo hadda yacni uma ataynaahu nuwadicuhu ayb qofka safraayana isagana in la sagootiyo waa la mid baabu الsamci wالطaacati lilimaam baabu bayaani xukmi الsamci maqlid la maqlo wاطaacati ka dambayn laga dambeeyo oo la adeeco lilimaami ninka madaxda ah caddaynteedii baabiya xukunkaa caddayntiisa xukunkiisuna waxaa weeyaan waa waajib wixii aan macsi ahayn hadduu ku faro wixii macsiba aan ahayn marka laleeyahy maxaa laga wadaa haddii daaco ou ku faro waa la imaanaysaa shay mubaax ah hadduu ku farana waajibuu kugu noqonaya shay hadda sharciga aan qalad ku ahayn oo iska bannaan hadduu maslaxo u arkay isaga uu ku yidhaa waxaan samay waa samaynaya markiisaad qaadanay lianna maxaa yeelay laba shaya lagu liibaanaa alla ka cabsiga alla ka cabsiga marka adduun iyo aakhiro waa liibaan asamcu wa taaca dadka madaxdoo laga dambeeyana faa'iida ku jirto faa'iidadu waxa ay tahay adduunyada dadka adduunyadooda hagaagayso dad uun mar walbo iskhilaafsan oo isdilaayo oo yacnii iyagu markaa adduunkoodu ma fiicnaanayo walidaalika nebigu hal xadiidu ku kulmiyey xadiid alcirbaad bni saariya markuu yidhi yani fa awsinaa markay yidhaahdeen kaannaha mawcidatu muwadicin fa awsinaa yaa rasuula allah muxuu kula dardaarmay uusiikum bitaqwa allah wasamci waaacati wain ta'amara calaykum cabdun xataa nin addoon ah hadduu madaxtinimadii xoog ku qabsado oo uu arrinkii taladii uu gacanta ku qabta ka dambeeya yidhi nebiga sal mar haddaan macsi laydin faraynin labadaas marka midna maslaxatu dunyaa baa ku sugan midda kalena taqwadiina de maslaxatu dunyaa walaakhiraa ku jirta ayb haddii marka la waayo dhibaato wa walidaalika marka islaamku aada ugu dadaalay oo ilaa nebigu uu gaarsiiyey sala allahu calayh waali wasalam haddii idaa buuyica likhaliifatayni laba nin oo madaxa haddii lala mubaayacoodo oo qoladaana nin qolo kalena nin faqtuluu laakhira minhumaa labadaas lala mubaayacooday mid ka dambe dila buu yidhi nebiga sal l slam kaa-inan mankaan ciddou doona ha ahaado leanna dadkiibuu khilaaf ku dhex wadaa marka iyo dagaal iyo dhibaato iyo dagaal sokeeyu ku horseedaa marka meel adagaa sharcigu ka istaagay waxaan haddii shaygu marka qof un gacantiis uu ku jiro qofkiina uu jidadkii iyo dadkii iyo yacnii dulmiga korena uu ka ilaalinayo dulmiga dhexdoodana uu ka ilaalinayo hadda wax kale marka laga raba male ilaa uu gaarsiiyey nebiga wain akhada maalaka wajalada dahraka adiga si khaasa hadduu kuu garaaco maalkaaga kaa qaato iska sabar waxba ha yeelin sababta maxay tahay haddii adoo taadii fiirinayo aada dagaal gasho maslaxadii caamkaa dhumayso maslaxadii caamka hadday dhuntana adigiina taadiina waad weynaysaa tii kalena dadkii ducafada waa weynayaan arrin marka aan aada u fahmi karno waay maan wax hadda annagu yacni dersi in lagu dhigdhigay iyo u baahan xataa cadowgaaga waa ku haweysanaan haddii tale aysan kuu nadaamsanayn cadowgaagaa ku xukumaayo marka dambe waxa hadda annaga na haysta qofku marka wax gacantiisa uu ku sameeyey waxaan gacanteenna ku samaynaynaa waxaan rabnaa marka inaan wax kale ku aadno qofku waxa uu gacantiisa ku sameeyey waa sixi karaa sida uu ku saxayana waa inuu towbo la yimaado gadaal u laabto wixii ka qaldamay markaas uu saxo laakiin hadday weli maslaxo khaasa un taagan tahay maslaxo khaasana ma la gaarayo mid caamana lama helayo qaala xadaana marka jihaadka wuxuu ugu soo dhex daray imaamu lbukhaari meeshaan waxay tahay jihaadkii ma suurtoobi karo haddaan dadku is-adeecaynin imaamkaanna marka ibnu xajar isagu wuxuu leeyahay waa ka caamsan yahay ninka markaas talada haayo waa ka caamsan yahay oo waxaa weeyaan kullu qaa'imin biumuuri اnnaas nin kasta oo talada dadka wax ka haayo in laga dambeeyo hal kooxaba ama laba laba khaasa maaha qال xdثna مسdd qال xdثna يحyى عن عubayd اللaahi qال xdثnii ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي sى اه عليه وسلم xاw xdثna محمد بن صباح qال xdثna إسmاعيل بن زكريا عن عubayd اللaahi عن ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي sى اه عليه وسلم qاal السمع وطاacaة xaq maqlida iyo ka dambaynta imaamka laga dambeeya xaqun xaq weeyaan maa lam يؤmr haddii aanu ku farin haddaanu farin maa lam yu'mar haddaan qofka la farin la amrin bimacsiyatin macsi haddaan la amrin fa idaa umira bimacsiyatin haddii macsi la amro falaa samca walaa daacata maqlid iyo adeecid ma leh markaas waa haadihi alxaytiya ayaadan ku adeecaynin wixii kale sidooday ahaanayan ayb haddii laakiin ay noqoto yacnii waa in allaale intuu muslim yahay haddana qofka oo nebiga sal l slam ilaa an tarow kufran bawaaxan haddii kufri bawaaxa lagu arko ninkaasi waa casilmay imaam uma aha muslimiinta ayb daacadiisuna waajib ma aha kufri bawaaxa haddii aan haddii lagu arko kufri aan bawaax ahayn hadduu la yimaadana ama yacniiba wax gaalnimaaba uusan la imaaninna waa markaas daacadiisa waa lagu joogayaa wixii aan macsi ahayn saciid ibnu jubayr baa ibnu cabaas wuxuu su-aalay ninka madaxdaa ka warran buu yidhi axyaanan qaladou samaynaya maxaan sameeyaa buu yidhi macruufka ma faraa munkarka ma ka reebaa markaasuu wuxuu yidhi markuu macsi ku faro fakun cindahaa rajulan hadduu macsi ku faro fakun cindahaa rajulan meeshaas agteeda nin raga noqo oo macsidaadii ani waa diiday dheh markaasaa nin raga markaas noqoy intan ka horayso adiga awood uma haysidii iska dhaafuu ka wadaa sooma garan ayb markaa wuxuu yidhi faidaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa daacata baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yuqaatalu waa lala dagaalamayaa min waraa yuqaatalu waa la dagaalamayaa min waraa'i alimaami imaamka gadaashiisaa laga dagaalamayaa wayutaqaa bihi waa lagu dhowrsanayaa yacnii imaamka gadaashiisaa laga dagaalamaya jihaadka isagaa hogaaminaya laga wada isagaa looga dambaynayaa wixii heshiis ah iyo wixii dagaal ah gadaashiisaa la jirayaa markawaa haddii uu jiro waayo imaam muslimiinta xukumo oo jihaadkii iyo mas iyo yacnii u taagan xuduuddii oogitaankoodii iyo waxyaabahaas laakiin haddii uunan jirin imaam maxaa la samaynayaa markaas laba mas'alay kala tahay haddii imaam jiro ifti'aat lama ogola taladii imaamka jihaadka waa isaga mahamtiisay ka mid tahay in laga booba ma aha oo qolo walbaa gaar a isaga duusho lama rabo haddii laakiin imaam uusan joogin ama imaamka joogaaba markaasi jihaadkii tacdiil kulli ah uu ku sameeyo dadkii maxaa u bannaan markaasi biduuni imaam ma jihaadi karaan way jihaadi karaan oo imaam axmed iyo waxaa laga wariyey yacnii min masaa'il cabdillaahi cabdillahi bin imaam axmed waxaa laga wariyey inuu leeyahay haddii muslimiinta lasoo weeraro imaamkuna uusan dagaalamaynin waa dagaalami karaan imaam la-aan imaam maalik sidoo kale yaa laga wariyey a'immada salafka marka macruuf weeyaan madhabka shaaficiguna wuxuu leeyahay sidiisaba sideeda allaba wuxuu leeyahay yukrahu gaswun biduuni imaam duulaan ayaa la kahdaa buu le karaahu cabira imaam la-aan haddii marka imaam la-aan la dagaalo maahan marka in macsi lagu dhacaayo goormaa laakiin lagu dhacaya hadduu imaamkiiba isagiiba u taagan yahay jihaadkii inaad dhinac kale adna ka baxda ma aha taas waa lagu dambaabaa mafaasid iyo dhib bayna leedahay laakiin haddii imaam aanu jirin amaba aan la sugi karinba oo maslaxo we mafsado weyn baa lagu dhacaya haddaan la jihaadin imaamna ma leh markaasoo kale marka waa lawaa la ogolyahay khaalid ibnu weliid qisadiisaa daliilo uu keeni doonaa qaswatu mu'ta nebigu saddexdii amiiro uu magacaabay meeshii baa lagu dilay ay ku dhinteen markii dambe khaalid baa talada qabtay iyadoo aan wax amiira laga dhiganin nebigana ma cayinin dadkiina ma aysan cayinin muslimiintiibuu soo badbaadiyey sidaasuu ku badbaadiyey nebigiina waxma dhihin sal l slam xilligii rasuulka abuu basiir ninkii la dhihi jiray isaguna xeebta xaggeeda waatuu dagaal ku waday haddana maca daalika yacni nebiga sal l salam yacni isagii marka imaamkii muslimiinta rasuulkaa imaam u ah isaga idinkiisa iyo yacni ma aanu ku socnin qisadaa laftirkeedu marka fuqahadu waa u deliishadaan calaa kullin marka qowlkaas imaam axmed iyo qawaacidda sharciga iyo marka la fiiriya sidaas waay mas'aladanna sideeda mas'ale fiqhiya waay maa mas'ale caqiida laba yaa la ysku qaldin caqiidada dabcan waa looga hadlaa yacni wanara aljihaada khalfa ala'immati yacni a'immada gadaashoodaan aragnaa tay ka hadlayaan waxay tahay imaamka baari ha ahaado faajir ha ahaado jihaadka in lala galo oon lagu bixin oo aan isaga la khilaafin taas de iyada dhinacaas caqiido waa ka tahay leanna haddii lagu baxoo nooc markaa de khawaarijtii iyo muctasiladii iyo madhabkoodii oo ninka imaamkaa hadduu gafo uu faajir noqdo daacadiisana waa dhacday waana gaaloobay waxaasaa la diidaan laakiin haddii imaam la waayo biduuni imaam ma la jihaadi yacni haddii imaam la waayo dadku imaam la-aan ma jihaadi karaan iyada mas'ale fiqhiyay noqone caqiido ma looga hadlo meeshaas waa hadal marka laba waroo mas'alo aad u kala cad dadka qaar baa marka wax isaga dhex daadaadsan yihiin qaar marka shuruudda jihaadka waxay ku darayaan marka imaam yaa loo shardiya waxaa laga yaabaa marka de shuruudii shaygu markuu shardi yahay shardi waxaa laga wadaa ma ansaxayo biduunihi shayga shardi ah jihaad marka kutubtau ku yaalla axkaamtiisa shuruudiisii marka yacnii imaam in la helo kutubtii a'imadii hore mutaqadimiinta iyo kuwa dhexe xataa ma ku sheegaan shayga markaad shardi leedahay ma ansaxayo biduunihi ma anaan arkin kulley annaga fii xuduudi cilmina intaan ognahay ma ku arkin haddii uu joogo laakiin in la la dhinaca laga baxo oo isaga lagu khilaafo oo koox walba ay gaarkeed u jihaada de mafsado daahira waay midaas shaqadii imaamkaana lagu haystaa markaas lama rabo marka in shaqadiisi lagu qabsado qaala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucaybun qaala xadaanaa abuzinaad ana alacraja xadaahu أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الله صلى اه علي وسلم يقول نحن الآkhiرuuna الsاaبقuun وبhda الإسناaد maن أطاacnيi fqad أطاac الله ninkii adeeca allou adeecay وman caصاnيi faqad caصى الlah وman يطc الأmيira أmiirka qofkii adeeca faqad أطاacnيi وman ycصi الأmيira faqad caصاnيi وإnama الإimaamu imaamku junة gaashaan yuqaatalu waa la dagaalamayaa min waraa'ihi gadaashiisa laga dagaalamaa wayutaqaa bihi waa lagu dhowrsadaa fain amara bitaqwa اllaahi alla ka cabsi hadduu amro wacadala uu cadaalad falo faina lahu bidalika ajran ajar buu ku leeyahay wain qaala bigayrihi haddii uu yidhaahdana faina calayhi minhu korkiisa waxaa ahaanayo waxbaa ahaanaya markaas meeshaa inama alimaamu junnatun waxau leeyahay sutratun liannahu yamnacu alcaduwa min ada lmuslimiin imaamku waa gaashaan soo gaashaan ku yahayna waa lagu dhowrsadaa oo cadowga dhibkiisa ayuu muslimiinta ka qabtaa iyaga dhibka ay isdulminayaanna waa ka celiyaa imaamku shaqadaasuu hayaa cadowga korana waa ka difaaca muslimiinta iyaga dulmigoodana waa waa waa ilaaliyaa oo waa waa iska reebaa ayb wاlmuraadu biاlimaami kullu qaa'min biumuuri الnaas imaamkana qof walbaa dadka umuurahooda markaa u taagan oo awoodnan dabcan leh awoodna ama ahlulxalli walcaqdi ha doorteen ama xoog ha ku qabsado ama yacni waxaa weeyaan nin ka horreeyey ha ha talada ha u dhiibo xoog inuu ku qabsado waa qalad waa xaaraam laakiin haddii xooggii wax ugu sugnaadaan waa in la yska adeecaan baabu اlbaycati fi اlxarbi anlaa yafiruu xadiidkanna markaa inuu jihaadku imaam ou shardi u yahay dalaal mafhuum ahaanna uma tusaayo manduuq ahaanna uma tusaayo xadiidku wax ku sugan uun manduuqiisu waxaa weeyaan in imaamka gadaashiisa laga dagaalamo isaga inuu jihaad ku ansaxaayo si uu u tusaayo yani wujuudkiisa bis markuu joogo un inuu jihaadku ansaxaayo marka kalena uunan ansaxaynin mafhuum iyo manduuq midna kuma tusaayadadka gabalaad arkee marka ay u deliishanayeen xadiidkan baabu lbaycati fi lxarbi anlaa yafiruu baabu bayaani albaycati baycadii caddaynteedii buu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa la mubaayacoodo maxaa lagu mubaayacoonayaana allaa yafiruu inaynan cararin wa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen cala almowt geeri in lagu mubaayacoodo ilaa laga dhinto liqowli اllaahi caza wajala laqad radya allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa juwayriyatu can naaficin qaala qaala bnu cumar radia allahu canhuma rajacnaa min alcaami اlmuqbili sanadkii xigay ayaanu soo laabannay yani almuqbil wuxuu ka wadaa marka biاlnisbati ila alcaami aladii qablahu fama jtamaca mina hnaani laba anaga naga mida yani sanadii taxta geedda hoosteeda lagu mubaayacooday sanadkii ku xigay waay ayaanu soo noqonnay fama jtamaca minaa ma uunan kulmin xaal ay inaga naga mid yihiin itnaani laba ma aynan kulmin cala shajarati geeddii kuma aynan kulmin allatii geedda oo baayacnaa taxtahaa hoosteeda aan nebiga kula mubaayacoon laba kuma aynan kulmin kaanat ibnu cumar wuxuu yidhi waxay ahayd taasi raxmatan min allah naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay bay ahayd marka kaanaddan muxuu ka wadaa isimkan kaanadu waa maxay sida daahirka waxaa weeyaan geeddaasi in la aqoonso waaye oo aan meeshaas lagu kulmin oo aan meel lagu kulmo oo ciid laga dhigta inaan laga dhiganin raxmatan min allaahi naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay macnahaas daahir ayb ibnu xajarna macnahaas wuu ku sharxay xikmaduna waxa ay tahay wuxuu yidhi wa bayaanu اlxikmati fii dalika wa huwa anlaa yaxsula biha iftitaanun waa inaan geeddaas lagu fidnoobin fidno inaynan ka xasilin limaa waqaca taxtahaa min alkhayr geed khayr uu ka xasilay qur-aankii lagu sheegay oo nebiga lagula mubaayacooday khayrkaas hoosteeda ka dhacay dartiis inaan loogu fidnoobin geeddan falow baqiyat geeddu hadday baaqi ahaan lahayd lamaa umina min tacdiimi bacdi aljuhaali lahaa lagama hadday geeddaa baaqi ahaan lahayd lagama aamin noqdeen dadka juhaasha weynayn ay weynaynayaan geeddaas xataa rubamaa afdaa bihim ilaa ictiqaadi ana lahaa quwatu nafcin ana lahaa quwata nafcin ow durin ilaa dadka juhaasha ayba ictiqaadiyaan geedda nafci iyo dur inay leedahay kamaa naraahu al'aana mushaahadan fii ma huwa duunaha ibnu xajar wuxuu le sidaa haddaba aan u aragno geeddaas wax ka liito oo xag fadli iyo yacni waxaa dhan uga liito ayay dadkii ka aaminsan yihiin nafci iyo dur maxaad u malaynaya geed nebigu hoos fadhiistay marka waa ku fidnoobi lahaayeen soo maaha wailaa dalika ashaara bnu cumar biqowlihi kaanat raxmatan min allah ay kaana khafaa'uhaa calayhim geeddaas qarsoonaanteedu waxay ahayd raxmatan min allah marka meeshaan calaamay baxi faa'iido lahaa ku jira oo wuxuu ku tusayaa waxaan dadku ay barakaysanayaan geedaha iyo amaakinta iyo oo laleeyahay meeshaan weli hebelaa lagu arkay iyo meeshaan awliyada hebel baa deganaa jiray iyo meeshaan yacni hadda ka hor u fadhiistay ninkaas weliga ah iyo waxyaabahaas inaan marka oo dadku ay ka ictiqaadsan yihiin meelahaasi nafci iyo dur inay leedahay barako inay leeyihiin waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa dhib iyo fidno qofka caqiidadiisa ku soo imaanaysa in meelahaasoo kale la qariyo oo dadka indhahooda laga baabi'iyo laga tirtirana naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatee saxaabadu sidaasay u fahamsanaayeen marka meeshaas oga wadan geeddaas marka ilaahay qur-aanka ku sheegay hoosteeda nebiga iyo saxaabada iskula mubaayacoodeen ibnu cumar wuxuu leeyay inaan ogaan weyno oon ay naga qarsoonaato oo laba naga mida aysan ku kulmin baa khayr yaa raxmad ilaahay xaggiisay ka ahaatay ah innagana marka waxaan leenahay meelahaas hala tarmiim ha lagu sameeyo hala dhiso hala qurxiyo hala dabala xiro magacyaha lagu qoro si dadku ay ugu yimaadaan sanad walbo saxaabada fahamkooduna waa maxay inaan meelahaas la aqoonsaninba la baabi'iyo walidaalika cumar wakhtigiisii waxaa dhacday markii ciraaq la furtay nin la dhihi jiray daniyaal oo la yidhi min ambiyaa'i bani israa'iil oo ka mid ahaa ayaa waxaa la helay sanduuq isagoo ku dhex jira ayaa la helay oon isbedelin markii la arkay cumar loo sheegay waxa uu yidhi kow iyo toban qabri intaad qodaan habeennimo duuga buu yidhi hadhowna markaa yacni dhulka la sima si aan loo ogaanin ninkaasi meesha uu ku jiro ayuu cumar saa u yeelaya tacmiyatan liamrihi si aan loo caabudin oo hadhow aan loo buunbuuninin soo ma aragtid saxaabada marka idan waxay ahayd iyagu maqsahooda iyo ujeedkoodaaba wuxuu ahaa inay ka aaaartaas dadku ay ku fidnoobayaan in la tirtiro waxaa dadku marka hadda ay leeyihiin marka aaaar iyo dhaqamo yacni wax adduunka o dhan oo wadaago waaye waxaabahaas in la baabi'iyo maahan iyo waxyaabahaas ay leeyihiin wixii marka qofka muslimka caqiidadiisa ka dhuminaayo inaan waxyaabahaas kale laga aqoonin iyay ku fiican tahay binaan calaa daalika baa nebigu uu qubuuraha inaan la dhisin inaan wax lagu qorin waxaasoo dhan uu nebigu u jideeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ninkii saxaabada ku dayanayo waa tan saxaabada fahamkooda waa kana riwaayaad waxaa soo arooray kitaabulmaqaazi inaan ugu tagnana waa laga yaabaa cumar inuu geeddaas gooyey dad wuxuu arkay u qasdaayay geedda hoosteeda salaado ku tukanayo markaasuu cumar waxau yidhi hala jara geeddan waa la jaray waa la aqoon waay bacdi riwaayaadna waxay tilmaamayaan cumar waa hamiyey laakiin ma gooynin sanadii dambe markii lasoo laabtay geedo fara badana geeddii ka agbaxay waa la aqoonsan waayey saxaabadii marka way ku farxeen ridwaanullaahi calayhim kaanat raxmata min allah ayay ahayd fasa'alnaa naafican naafic ayaan su-aalnay calaa ayi shayin baayacahum muxuu kula mubaayacooday cala almowt geeri cala almowti geeri miyuu kula mubaayacooday qaala laa buu yidhi maya bal baayacahum cala asabri wuxuu kula mubaayacooday inay sugnaadaan oo adkaystaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wahaybun qaala xadaanaa camr bnu yaxya can cabaad bni tamiimin can cabdillaahi bni zayd radia allaahu canhu qaal lama kaana zamanu اlxarati markay ahayd waqcat اlxara ataahu aatin qof yimaadaa u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi ina bna xandalata ibnu xandala yubaayicu nnaasa cala اlmowt dadkii ayuu la mubaayacoonayaa geeribuu kula mubaayacoonayaa faqaala waxau yidhi laa ubaayicu calaa hada axada bacda rasuuli اlahi sal l slam anigu geeri cid dambe oon kula mubaayacoonayo ma jira nebiga maahane sal اllahu alayh ali nebiga kadib rasuulkii ilaahay ka gadaale cid aan kula mubaayacoonayo geeri ma jirto meeshaa marka maxaa muxuu caddaynayaa xadiidkaas marka wuxuu caddaynayaa nebiga kadib cid aan mowd iyo geeri kula mubaayacoonayaa ma jira markuu leeyahay rasuulku inuu kula mubaayacooday sooma mafhuumkisaa sooma mafhuumku marka wuxuu noqonayaa inuu nebiga iyo geeri kula mubaayacodan maxalushaahidkana saas saxaabigu marka waxaa sidaa uu u leeyahay waxay tahay annahu kaana mustaxiqan lilnabiy sal l l slam calaa kulli muslim nebiga nin walba inuu geeri kula mubaayacoodo waajibay ugu ahayd xaqay uuna ugu lahaa hayruhu laakiin xaq uguma lahan sidaas oo sida nebigu waajibka uu leeyahay ma lahan cid kale oo le ma jirto sidaasuu ka wada haddana weliba waqcatulxara hadda waxay ahayd waqtigii ibnu zubayr iyo nimankii amawiyiintu ay dagaalamayeen waa dagaal aan fitna yacni dagaal fitan iyo waxyaabahaasaa jireen ayb ayb qaala xadaثna اlmakiyu bnu ibrahim qaala xadaثna yaزيid bnu abi cubayd can salamةa radia اllahu canhu qaal baayactu الnabiya sal ا l slam nabigan la mubaayacooday uma cadaltu ilaa dili shajaratin xudaybiya markaan nebiga la mubaayacooday waxaan u leexday buu yidhi geed hoos hooskiisa falamaa khafa annaasu dadkii markay yaraadeen qaala waxa uu yidhi yabna alakwac nebigaa dhahay salamata bnu lakwacow alaa tubaayicu miyaadan mubaayacoonayni qaala qultu qad baayactu yaa rasuula allah rasuulka ilaahi waa kula mubaayacooday qaala waaydan qaala waxa uu yidhi wa aydan haddana ku noqo fabaayactuhu haaniyata mar labaadan la mubaayacooday sababta marka maxay tahay waxaa la yidhi salamatu bnu lakwac waxaana waa ku dagaalami jiray lub fardahana nin ka dheereeyu ahaa fardaha ama fardihiibuuba yacni la mid ahaa marka ninkan kartidiisa marka la fiiriyo ninna waa ahaa farasna waa ahaa oo marar fara badan marka kitaabulmaqaasi meelahan uu noogu imaan doono ama yacni kartida uu jihaadka iyo dagaalka u lahaa ayaa aad u badnayd marka nebigu dadkaasoo kale hadda aad buu ugu dhiirigelina macnahaasaa ku jira fabaayactuhu haaniyata faqultu lahu yaa abaa muslim calaa ayi shayin kuntum tubaayicuuna yowmaidin waxaan ku idhi buu leeyahay yaziid baa dhahayo yaa abaa muslim abuu muslim waa kunyada salamata bnu lakwac calaa ayi shayin kuntum tubaayicuuna yowmaidin maxaad maalinkaa ku mubaayacoonayseen qaala waxauu yidhi cala almowt dhimasho ilaa aan ka dhimanno inaan sugnaanno maxalushaahidka cala almowt meeshaas qaala marka xadiidkan ulaaiyaadka bukhaari buu ku jiraa qال xdثna xفs بن cmر qال xdثna شhucبة عن xmaydi qال smctu أنسا رaضي الlه عnه yquل kانت الأنصاaر yوم الkhandq تquل نحن الذيna bاayacوu محmdا عlى الجهاaد ma xayina أbدا فأjاabhm النبي sl اه sلم fqال اllهma laa cيشha ilا cيش الآkhرة fأkرm الأنصاaر والمhاaجiرة marka alى اجihaadki جihaadkii dhimasho keena qال xdثna إسحاaq بن إبراhيم qال samca محمد بن فضyل عن cاaصم عن أbي cثمان عن مujaashic رaضي الله عnه qاaل أتytu النبy sl اه sلم nebigan u imid أna وأkيi ani aabahay walaalkay faqultu waxaan ku yihi faqultu waxaan ku yidhi baayicnaa calى الهiجرة hiجradii nagula mubaayaco faqaala waxa uu yidhi madat ilhijratu liahlihaa hijrada dadkeedii baay la tagtay faqultu waxaan idhi calaama tubaayicunaa maxaad nugula mubaayacoonaysaa waayahe qaala cala alislaami waljihaad islaamka iyo jihaadka jihaadkii marka de mowd iyo geeri buu wataa baabu casmi alimaami cala annaasi fiima yutiiquun baabu bayaani casmi alimaami imaamka go-aankiisii uu ku go-aaminayo caddayntiisiibuu u baab yahay cala nnaasi dadka uu ku go-aaminayo korkooda fii maa yutiiquun waxay awoodayaan imaamkii inuu dadka ku go-aamiyo oo waajib uga dhigo wax ay awoodi karaan waxaynan awoodayninna dama ku waajibita qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba yani casmigu wuxuu ka wada waa go-aanka aan ka noqoshada lahayn fima yutiiquun marka jaari majruurkaas xagguu ku tacalluqa waxaa la leeyahay marka baabu casmi alimaami cala annaas imaamka go-aaminta uu dadka korkooda ku go-aaminayo ay maxalluhu shaygaas maxalkiisu ama booskiisa fiimaa yutiiquuna waayo waxay awoodayaan waaye ayaa la leeyahay qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can mansuur can abi waa'ili qaal qaala cabdullaahi radia allaahu canhu laqad ataani اlyowma rajulu maanta nin baa ii yimid abu waail aa dhahayo cabdullahi bn mascuud baa dhahayo nin baa ii yimid buu yidhi maanta fasa'alanii wuxuu i su-aalay can amrin arin maa daraytu ma aanan garanin maa aruddu calayhi waxaan ugu jawaabay ibnu mascuud wuxuu leey nin baa ii yimid maanta waxbuu i su-aalay mana garanin buu yidhi waxaan ugu jawaabo saxaabada waracooda fiiriya xalaalmiiradkooda ibnu mascuud oo min fuqahaai saxaaba ka mida wuxuu leeyahy nin baa ii yimid waxbuu i su-aalay ma garanin wixii uu i su-aalay waxaan ugu jawaaba ma aanan garanin faqaala waxa uu yidhi ara-ayta rajulan su-aashii waa tama ara-ayta bal ii sheeg rajulan nin mu'adiban nusaqa qaar mu'adibanay dhigaayo usoo sodusoo mudiyan sidaasna waa la dabdiyay mudiyan ara-ayta rajulan waxaad ka warantaa ood ii sheegtaa nin mu'diyan yacni aaladiisa dagaalka ay u dhammaystiran tahay mu'diyan ay kaamil aladaa nin yacnii gudashadiisu ay dhammaystiran tahay wixii dagaal lagu gudan lahaa ninay u dhammaystiran yihiin ay mu'diyan kaamil aladaa'i ay adaat alxarbi ayb nin marka aaladii iyo qalabkii dagaalka haysto ayb nashiitan firfircoon yakruju maca umaraa'inaa madaxdeennou la baxayaa nakrujuna waa la dabdiyey meeshaas yakhrujuna waa la dabdiyey ayb nakhruju haddii la yidhaha iltifaad iltifaad ayaa hadalka ku jira yakhruju maca umaraa'inaa madaxdeenna la baxaya fi lmaghaazii duulaamada yacni duulaankii dhexdiisii fayaczimu calaynaa korkeenna ayuu ku goynayaa fii ashyaaa ashyaa laa nuxsiihaa fayaczimu calaynaa korkeenna ayuu ku goynayaa fii ashyaaa arrimo waxyaabuu go-aan noogaga dhigayaa laa nuxsiihaa aanan awoodeynin laa nuxsiihaa ay laa nutiiquhaa maxalushaahidka marka meeshaan ninkii hubkiisii waa u dhan yihiin waa nin firfircoon oo nashiid ah yakhruju maca umaraa'inaa madaxdeenna u la baxayaa fi lmaqaasi duulaamada fayaczimu calaynaa imaamkiibaa korkeenna wuxuu ku goynayaa buu yidhi fii ashyaaa arrimo laa nuxsihaa laa nudiiquhaa aanan awoodeynin maxaan samaynaa faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi ibnu mascuud haddaan ahay wallaahi baan ku dhaartay laa adrii ma ogi ma aquulu laka waxaan ku dhahayo wallaahi baan ku dhaartay laa adrii ma ogi maa aquulu laka waxaan ku dhaho ma garanayo ilaa annaa kunnaa waxaanu ahayn annagu maca nabiyi sal l slam nebiga maciisa facasaa an laa yaczima calaynaa waxaa dhacaysay marka in nebigu anlaa yaczima inuunan goynin calaynaa korkayaga fii amrin arin inaanu ku goynin ilaa maratan mar maahane xataa nafcalahu ilaa aan ka samayno yacnii marmar unbaa nebigu uu go-aan adagna dul dhigaaye ama hal mar ayuu go-aan adagna siinaye wax kalena nooguma daraynin ilaa aan ka samayno kaasi xataa nafcalahu waina axadakum midkiinna lan yazaala bikhayrin khayr ka zuuli maayo mataqa allaha intuu ilaahay ka baqaayo ka cabsanayo khayr ka zuuli maayo waidaa shaka fii nafsihi haddii uu shakiyo waidaa shaka haddii uu shakiyo fii nafsihi nafsadiisa dhexdeeda maxaa idiin dhigan ka bacdi waidaa shaka fii nafsihi shay-un shay haddii uu shakiyo uu ku yimaado fii nafsihi nafsadiisa uu ku yimaado sa'ala rajulan nin ayuu su-aalayaa cilmi u leh fashafaahu minhu waa ka shaafinaya yani ninkaa dee wuxuu ka wadaa ibnu mascuud midkiin khayr ka zuuli maayo intuu ilaahay ka cabsanayo arrin shaki ku jira haddii la amrana ninkii cilmi u leh ha su-aalo waa warkiisa yani su-aasha la weydiiyey maxay tahay niman madaxa ama umara'a baa go-aanna dul dhigaayo ma awoodeyna maxaan samaynaa wuxuu yidhi annaga waagii rasuulka nebigu marmar waxaa dhacaysa inuu go-aanna dul saaro go-aankaas ilaa aan ka samaynon ka fulinnana wax kale ma noogu daraynin midkiin waxa uu yidhi khayr buu ku sugan yahay intuu ilaahay ka baqaayo shaki hadduu galo oo yacnii waxa la amraayo khayr miya mise waa shar shaki baa ka macsi miya mase waa daaco shaki baa ka gale muxuu samaynaya nin cilmi u leh ha su-aaluu leeyahay wa awshaka waxaa dhow anlaa tajiduuhu inaydnan helin waladii laa ilaaha illaa huu macbuudka waxaan ku dhaaranayaa macbuudka macbuud xaq lagu caabudaa uunan jirin ilaa huwa isaga ma ahane maa adkuru aniga ma xasuusta buu yidhi maa habara min addunyaa waxaa adduunyada ka haray ilaa kahaqbi shuriba safwuhu ilaa kahaqbi xin ximanka meesha biyaha ku jira aqbi waa ximanka meelaha ay biyaha macaan ku jiraan ilaa kahaqbi meel biyo yar ku jiraan wax lamida maahane kaasoo shuriba la cabay safwuhu yacni saafinimadiisii la cabay wa baqiya uu baaqi noqday kadaruhu calowgiisii ou hare yacni adduunyadii wuxuu leeyahay waa meel yaroo biyo ay ku jiraan oo intiisii saafiga ahayd hore loo cabay calowgii un uu ka haray ayb marka tarjamada macnaha ku jiraa marka maxay tahay bukhaari wuxuu tarjumtay casmi alimaami cala annaasi fii maa yutiiquun imaamku hadduu dadka ku waajibiyo wax waxaas waa la fiirinaya hadday daaco tahayna waa la samaynayaa waxayna ku xihan tahay istidaacada haddii aynan daaco ahaynna ma la samaynayo haddii laga shakiyo ka warramo daaco miya macsi miya maxay tahay haddii laga shakiyo maxaa la samaynaa culummadaa la su-aala hadalkiisu saas in ahlu cilmiga la su-aalo isaga marka waracnimadiisuu ku tusayaa laba arrinba waa iska ilaalina wuxuu diidayaa in la yidhaha ninka amiirka hala adeeco ee hala adeeco waxaa soo gelaysa wax madomadow uu ku jiro mugdi mugdi ma lagu adeeca mafsadaa ka imaan karta mararka qaarna waxaa dhacayso wixii in madow ama mugdi mugdiba uunan ku jirin oo haddii la yidhaahdo ha adeecinna waxaa ka dhalanaysa ninkii inuu amiirkiisa adeeci waayo laba mafsadaa meesha ku jira haddii marka uu ku jawaabo adeec oo caam ahna ee ninkan waxaa laga yaabaa wax madow ku jira inuu ku adeeco mafsado ka dhalato ma rabo haddii uu yidhaahdo ha adeecinna inay mafsado ka dhalatoode cisyaan uu imaado labadiiba marka muxuu sameeyey sidaanuu marka u xaliyey hadal marka saas ku jawaaba halkaanu marka ibnu xajar ku sheegayo wuxuu leeya waidaa kaana hada fii marka akhiiranna wuxuu ugu gebagabeeyey adduunyada wixii saafigii laga cabi lahaa horow u dhammaaday waxa haray waa calow iyo wasakh wuxuu yidhi ibnu xajar waidaa kaana hada fii zamani bni mascuud waqad maata huwa qabla maqtali cuhmaan ibnu mascuud wuxuu dhintay intaan cuhmaan la dilin wa wujuudi tilka alfitani alcadiimati fitanka waaweyn intaan la helin famaadaa yakuunu ictiqaaduhu fii ma jaءa bacda dalika wahaluma jara hadduu ibnu mascuud xilligaas oo u arkayey adduunyadii saafigeedii inuu hore u dhammaaday calow inuu baaqi noqday hadduu u arkayey iyadoon weli cuhmaanna la dilin waayed markii cumaan la dilay oo fitankii ay dhaceen ilaa waqtigeennan muxuu ka rumaysan yahay buu yidhi ibnu mascuud muxuu ka rumayn lahaa waa ka daran innagiina marka maxaan sii joognaa bacda bni xajaran waxaan sii joognaa qurun soo maha muxuu ka ictiqaadin lahaa fitanku marka waa iska badanayn wafi lxadiidi waxaa ku sugan buu yidhi annahum kaanuu yactaqiduuna wujuuba daacati اlimaam waama tawaqufu bni mascuud ibnu mascuudka joogsiga uu ka joogsaday can khusuusi jawaabihi jawaab gaara inuu siiyo wa cuduulihi can iljawaabi alcaam wa cuduuluhu can iljawaabi alcaam uu ka leexday jawaab caama inuu ku jawaabo falilishkaali aladii waqaca lahu min dalika waqad ashaara ilayhi fii baqiyati xadiidihi wayustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanayaa altawaqufu fi اliftaa'i fii ma ashkala min almri waxaa xadiidka laga qaadanayaa buu yidhi wixii ishkaal ku jiro in iftahooda laga joogsado kamaa low anna bacda alajnaadi istaftaa ana asulطaana cayanahu fii amrin makhuufin bimujaradi اtashahi wakallafahu min dalika maa laa yutiiq faman ajaabahu biwujuubi طaacati اlimaam ashkala اlamra lima waqaca min alfasaad wain ajaabahu bijawaazi اlimtinaaci ashkala اlamru lima qad yufdii bihi dalika ila alfitnati fasawaabu tawaqufu can iljawaabi fii dalika waamhaalihi amiirkii hadduu talo keeno uu yidhahdo waxaas hala sameeyo wixiina ay dhib ka imaan karaan ood wixiina dareemayso inay ku jiraan xoogaa shahwo iyo ninkaa isagu wax uu dantiisa u rabo iyo waxyaabahaasna ay ku jiraan dhibna uu ka imaan karo in laga tawaqufo waa ha la sameeyo haddii la yidhaahdana ishkaal waa yaa la samaynayn haddii la yidhahdana ishkaal kale oo imaamkiina aan la adeecin baa imaanayso marka in laga joogsada inay tahay waxaa laga hadlaya wixii madmadow ku jira ogow hadda wixii iska cad inay baatil yihiin amiir lagu adeeci maayo waxuu raba ha ahaada amiirkaas qofku marka amiirku wuxuu ku adeecayaa wuxuu hubo inay xaq iyo sawaab inay yihiin wixii baatila ma ku adeecayo wixii ishkaal ku jirana amiirka hadduusan culamo ahayn la su-aali maayo ee ahlu cilmigaa la su-aalaya waxaan see yihiin diintu maxay ka qabtaa ahlu cilmigu hadday yidhaahdaan waxaan waa fasaad waa iska dhaafaya qofka amiiraa yidhi iyo sidaanay ka dhacday iyo ma lagu samaynayo taas darteed taasaa marka u sheegaya baabun kaana nabiyu sala اllahu alayh markaa hadde waxaad dareemaysa saxaabadu arrimahan say u qadari jireen masaalixda mafaasidda mas'aladan dhan maadaama maslaxo iyo mafsado ay ku xihan tahay ishkaalna uu ku jiro ibnu mascuudo faqiih min fuqahaa'i saxaaba abaa ka joogsaday qofka marka muftigaa waxaa laga rabaa inuu fiiriyo fadwadan haddii uu fadwoodo maxaa mafsado ka dhalan karo maxaa ka dhalan kara yacnii maslaxo ah inuu miisaan saaro hadday u muuqato ishkaal haddii uu soo caarido waa ka jooga haddii maslaxadeedu badan tahayna waa fadwoona haddii mafsadadeedu badnaatana waa ka joogaya waa iska dhaafay oo taas marka inuu milicsado u fiiriyo fatwadu marka wax sahlan ma aha dhinac kastoy ahaataban baabun kaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa lam yuqaatil أwala الnahaari maalinta gelinkeeda hore hadduunan dagaalamin akhara gadaal u dhigaayo xataa tazuula الshamsu ilaa ay qoraxda wareegto qaala xadaana cabdالlahi bn mxamed qaala xadaana mucaawiyaة bnu cmri qال xdثna أbو إسحاaq huw الفزاriي عن muسى بن cقبة عن sالم أbي النضر mوlى cmر بن عubayd اللaahi وkana kaatiبa lahu kaatib ayuu ahaa qaala waxau yidhi kataba ilayhi cabdاللahi بن أbي أwفى ayaa u qoray radي الlه عanهma faqarأtuه waan أkriyey أna rasuula الlahi sl اه slم fii bacdi ayaamihi maalmihii nebiga maalmihiisii qaar ka mida allatii laqiya fiiha cadowga uu la kulmaayey intadara waa sugtay xataa maalat ishamsu ilaa qoraxda ay ka wareegtay oo waqtiga duhurka kadibaa dabayluhuna ay dabayshu ay dhabanaysaa markaasaana markaa gargaarka iyo yani alla in laga baryaa uu soo degaa ay badan tahay markaa nebiga gadaalu u dhigay uma qaama fi nnaasi dadkiibuu ka dhex kacay khadiiban isagoo khudbaynaya qaala ayuha nnaas laa tatamanu liqa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina wasalu llaha alcaafiyata ilaahay caafiyo weydiista faidaa laqiitumuuhu haddaad la kulantaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuuf seefaha harkooda hoostiisa inay tahay uma qaala waxau yidhi allahuma munzila alkitaab wamujri asaxaab wahaazima alaxzaab allah kitaabka soo dejiyayow daruurta midka socodsiinay socodsiiyow wahaazima alaxzaab axsaabta midka jebiy jebinayow ihzimhum jebi wansurnaa calayhim nooga gargaar korkooda tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynayeen baabu isti'daani rajuli اlimaama liqowlihi idin dalabka uu ka idin dalbanayo qofku imaamka inuu imaamkii ka fasax qaato marka hadduu rabo inuu baxo iyo hadduu inuu meel aadan rabo fasax inuu weydiisto liqowlihi ilaahay qowlkiisaana daliiluho inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi waidaa kaanuu macahu hadday nebiga maciisa ahaadaan calaa amrin arrin korkiisa jaamicin arrinkaasoo kulmiyo oo ururinaya iyaga lam yadhabuu ma aynan baxaynin xataa yasta'dinuuhu ilaa ay nebiga ka fasax dalbadaan ina aladiina yasta'dinuunaka ulaa'ika aladiina yu'minuuna biاllahi warasuulihi faida sta'danuuka lbacdi shanihim fadan liman shita minhum wastaqfir lahum اllah waxaa muuqata marka bukhaari aayadda inuu caam yeelayo nebiga khaas inaynan ku ahayn rasuulka iyo kadibba kadibna dee imaamka ama amiirka in laga fasax qaato qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim marka laakiin fuqahada badankood waxay leeyihiin nebigay gaar u ahayd xasanulbasri isaga aayadda wuxuu u xujaystay laysa liaxadin an yadhaba min alcaskari xataa yasta'dina alamiir sidaas wey cumuumkeedu ku dhaafay xasanulbasri bukhaarina sidaasaad moodaa inuu qabo fuqahada badankood laakiin wax nebiga gaar u ah waaye arrinkan oo aayadaha ka dambeeya laa tajcaluu ducaaءa rasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdan yaa laga siyaaqaa laga garan karaa qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala dabcan laakiin marka siyaasa sharciya la fiiriyo waxay keenaya in amiirka laga fasax ila nin walba hadduu iska baxo iska baxo kan iska baxo kan iska baxo hadhow yaa lagu hadlaynayaa meesha waa inuu fasax ku baxo qof wal qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can اlmugiira can الshacbiy can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal hazowtu maca rasuuli illahi sal slam nebiga maciisaan duulay qaala fatalaaxaqa binnabiyi sal slam nebigaa isoo haleelay wa ana calaa naadixin lanaa rati anoo dushiisa ah biyaha noo dhaamiyo rati dhaan ah qad acyaa noogay falaa yakaadu yasiiru ma sigaynin inuu soconayo oo aan sigaynin xataa inuu soconayo faqaala lii wuxuu igu yidhi maa libaciirika ratigaaga maxaa ku dhacay u sugnaaday qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi acyaa waan noogay qaala fatakhallafa rasuululahi sal l slam nebigii baa dib maray fazajarahu ratigii xaggiisuu soo aaday fazajarahu waa canaantay wadacaa lahu waana u duceeyey famaa zaala kama tegin bayna yadayi libil geela hortiisu inuu soconayo qudaamahaa horteeda inuu yasiiru uu soconayo faqaala lii wuxuu igu yidhi kayfa taraa baciiraka ratigaaga seed u aragtaa qaala qultu bikhayrin khayr baan ku arkaa qad asaabathu barakatuka barakadaadii baa ku dhacday qaala fatabiicuniihi ma iga iibinaysaa qaala waxau yidhi fastaxyeytu waan xishooday walam yakun lanaa naadixun dhaan ama rati noo dhaamiya maanan haysanin hayrahu isaga aan ahayn de rasuulkiina waa ka xishooday maya inaan dhaho kaa iibin maayo qaala faqultu waxaan idhi buu yidhi nacam haa waa kaa iibinayna qaala fabicniihi iga gad fabictuhu iyaahu waan ka gaday calaa anna lii inaan yeesho laakiin fiqaara dahrihi dhabarkiisa lafihiisa yani gaadiid waa dhabarkiisa inaan yeesho xataa abluqa almadiinata intaan madiine ka gaarayo inaan aniga rarto rarkiisa inaan aniga yeesho kitaabu shuruudan kusoo marnay masaladan daa xasuusataa qaala faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah waatii riwaayadu ay dhowrsi kusoo araroortay bukhaari oo riwaayaad badan keenay faqultu waxaa markaa wuxuu yidhi qaala faqultu yaa rasuula allah innii caruusun aniga waxaan ahay nin aroos ku jiro fasta'dantuhu waan ka fasax qaatay faadina lii waa ii idmay waa idinka sii hormarayaa xaggaa iyo madiinaan sii aadayaa baan dhahay waa ii idmay meeshaama maxalshahay fataqadamtu nnaasa dadkii baan ka hormaray ila lmadiinati baan uga hormaray falaqiyanii khaali artigay baa ila kulmay fasa'alanii can ilbaciiri ratigii buu iga su-aalay faahbartuhu bimaa sanactu bihi wixii aan ku sameeyaan u sheegay falaamanii waa i eedeeyey waa i canaantay qaala waqad kaana rasuulu llahi sal slama qaala lii xiina ista'dantuhu nebigu wuxuu igu yidhi markaan ka fasax qaadanayay hal tasawajta bikran am hayiban gabar mayaad guursatay mase garoob faqultu tasawajtu hayiban qaala fahal laa tasawajta bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuka maxaa u guursan weysa gabar kula ciyaarta adna aad la ciyaarto qultu yaa rasuula allah tuwufiya waalidii waalidkay baa la oofsaday aw istushhida ama waa la yanii jihaadkii baa marka ku shahiiday walii akhawaatun sigaarun gabdho yaryaroo walaalahayna waan leeyahay fakarihtu waxaan kahday an atasawaja milahunna iyadoo kale iyagoo kale mid ah inaan guursado falaa tu'adibuhunna ma edbinayso walaa taquumu calayhinna tarbiyadoodana u istaagi mayso fatasawajtu hayiban garoobaan guursade litaquuma calayhinna say ugu istaagto wa tu'adibuhunna ay u tarbiyayso qaala falamaa qadima rasuulu lahi sal slam almadiinata qadowtu calayhi bilbaciiri ratigii baan kula ka lahay fa acطanii amanahu lacagtiisiibuu i siiyey waraddahu calaya korkeyguuna ku soo celiyey qaala almugiiratu hada fii qadaa'ina xasanun laa naraa bihi ba'san haada kani fii qadaa'ina qadaheenna dhexdiisa weeyaan xasanun inuu wanaagsan yahay buu ku yahay laa naraa bihi ba'san dhib uma arag ayb ayb wamuraaduhu bidalika maa waqaca min jaabir min ishtiraadi rikuubi jamalihi ila lmadiinati waa masalada ishtiraadka ayuu ka hadlaya ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man casaa qofkii duulay huwa xadiidu cahdin bicursihi isagoo arooskiisa uu dhow yahay waqtigii uu aroosay fiihi jaabirun can الnabiy sal ا l slam waa xadiidkii hadda baabun man ikhtaara algazwa bacda albinaa duulaan ninkii doortay bacda albinaa markuu aqal galay kadib fiihi abuu hurayrata can اnabiyi sal l slam waa xadiidkii nebiga qisadii nebigii reer bani israa'iile duulay uu ka sheekeeyey uu yidhi yownan iraacin laa yatbacunii rajulu malaka budca mra'atin nin milkiyey ama hantay haweenay farjigeeda walamaa yabni bihaa weli aan la aqalgelin taasuu ishaaraya baabu mubaadarati alimaami cinda alfazac imaamka degdegiisa ou degdego argagaxa agtiisa qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala xadaanii qataadatu can anas bni maliki radia allahu canhu qaal kaana bilmadiinati fazacun ayaa ahaa farakiba rasuulu llahi sal l slam farasan liabi طalxata faqaala maa ra'aynaa min shayin wain wajadnaahu labaxran waa soo marnay baabu surcati wاlraqdi fi lfazac degdega la degdego iyo faras in lagu ordo argagaxa agtiisa dhexdiisa qaala xadaanaa alfadl bnu sahlin qaala xadaanaa xuseyn bnu muxamed qaala xadaanaa jariir bnu xaasim can muxamedi can anas bni malikin radia allahu canhu qaal fazaca annaasu dadkii baa argagaxay farakiba rasuulu llahi sal l slam farasan liabi alxata ayuu fuulay badii'an oo gaabinayo uma kharaja waa baxay yarkudu waxdahu keligii inuu markaa gulfa yacnii uu rooraayo fa rakiba annaasu dadkii way fuuleen yarkuduuna khalfahu iyaguna iyagoo gadaashiisa ordaayaan faqaala lam turaacaw lam turaacuu laydinma argagixinin yanii laydin argagixin maayo innahu la baxrun faraskaani waa mid deeq badan baxar ah famaa subiqa bacda dalika alyowm maalinkaa kadib faraskaa lagama dhaqin oo lagama hormarin baabu اlkhuruuji fi اlfazaci waxdahu bixitaan uu baxayo argagaxa dhexdiisa keligiis qofku inuu baxayo xadiidkii hadda unbaa marka ayaa ku jira meesha وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى